أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وسلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay تfsiru sوraة الأنعاam waxaan ku dhex jirnay xujajkii iyo doodii qur-aanku uu la yeelanayay mushrikiinta iyo sida wax loo tusaaleynayey halkana allah subxaanaه وataعaalى wuxuu ka gelayaa maadaama nimankan ay niman soo taagan ahaayeen oo aanay rabin xaqiiqda iyo runta arrintooduna ay noqotay inay xaqi un diidaan fa innahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxaduun ayaa alla marka nebigiisuu sabarsiinayaa alla wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe kudibat waa la beeniyey rusulun rusul ayaa la beeniyey min qablika adiga hortaa ayaa la beeniyey fasabaruu way sabreen calaa maa kii korkiis bay ku sabreen kudibuu lagu beeniyey wa-uuduu waa la dhibay xataa intii ataahum uu u yimid nasrunaa innaga gargaarkeenna ilaa uu uga yimid walaa mubadila ku bedelayo oo doorinayo ma jiro likalimaatillaahi ilaahay kalimaadkiisa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe jaa-aka waxaa kuu yimid adiga min naba'i lmursaliina ay naba'u lmursaliin rusushii akhbaartoodii baa ku timid wain kaana haddii xaalku iyo sha'nigu uu yahay kabura inuu weynaaday calayka adiga korkaaga icraaduhum jeedsigooda uu ku weynaaday korkaaga fain istadacta haddaad awoodeysid an tabtagiya inaad yeelato ood samaysato nafaqan god fil ardi dhulka hoostiisa ah ka samaysato ow amase sullaman jaranjaro kaasoo tascadu bihi aada ugu koraysid fi samaa'i samada xaggeeda aad ugu koraysid fata'tiya markaa aada ula timaado hum iyaga biaayatin aayad aada ula timaado sidaa haddaad karaysid fafcal yeel oo sidaa samee walow shaa allahu walow haddii shaa allahu alla uu dooni lahaa la jamacahum ou jamcin lahaa alle cala alhudaa dhammaantood hanuunka korkiisa ayuu ku ururin lahaa ee falaa takuunanna ha ahaanin min aljaahiliina kuwa aan waxba ogeyn ha ka mid ahaanin marka labadan aayadoodba macnaha sabarsiinta unbaa markaa iyo tasliya ayaa nebiga ugu sugan sal alla l slam marka alla wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe kudibat waa la beeniyey rusulun rusul ayaa la beeniyey min qablika adiga hortaa ayaa la beeniyey marka min qablika kudibat baa lagu tacallujinayaa rusulunta in laga sifeeyana abulbaqaa alcukburi waxa uu leeyahay ma wanaagsana ayb maxaa yeelay min qablika waxau leeyahay waxaa ku jirto macno makaan iyo wax saasaa ku jiro lagagama marka in laga sifeeyaa waa culays buu gelinayaa marka walaqad kudibat rusulun kudibat baa min qablikada lagu tacallujina walaqad kudibat waxaa la beeniyey rusulun rusul ayaa la beeniyey min qablika adiga hortaabaa la beeniyey fasabaruu way sabreen calaa maa kii korkiisay ku sabreen kudibuu lagu beeniyey yacnii beeni wixii lagu beeniyey ee xaqi ahaa maynan uga tegin in la beeniyey darteed way iska daba taagnaayeen xaqii wa-uuduu waa la dhibay xataa intii ataahum uu u yimid nasrunaa annaga gargaarkeenna ilaa uu uga yimidna waa la dhibay dee nebigana marka waa tusaale qaadan jiray oo aada buu ugu tusaale qaadan jiray arrintan iyadaa waan isku sabarsiin jiray oo markii nebiga sala allahu calayh waali wasalama la dhibay ee ninkii uu yidhi icdil fa inaka lam tacdil cadaalad samey cadaalad ma samaynine waa kii nebigu yidhi yarxamu allahu akhi muusa laqad uudiya akthara min hada ama biakthara min hada fasabr muuse walaalkay muuse allah u naxariisto intan ka badan baa la dhibay waana sabray uu isku sabarsiin jiray marka nebiga sal l slam ayb suuratu yuusufna waa ugu tegaynaa xataa ida stayasa rusulu wadanuu anahum qad kudibuu jaaءahum nasrunaa fanujiya man nashaa halkaana marka waxaan ugu tegaynaa iyadana nasrigii iyo gargaarkii markaa inuu u yimid ugu dambeyntii walaa mubadila wax dooriyaa likalimaat illaahi ilaahay kelimaadkiisa uma ahaanin kelimaadka allana waa maxay kelmadaha alle waxaa weeyaan tii alla uu ballan qaaday inuu u hiiliyo oo u gargaaro ambiyadiisa iyo dadka xaqa wato wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin middaa tilmaantaa intay ku sifaysan yihiin iyo alla uu yidhi innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati اddunya wayowma yaquumu lashhaad ballanqaadkaas sidaas waaye wax bedeli kara ama doorin karaana ma jiraan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe jaa-aka waxaa kuu yimid min naba'i lmursaliina naba-u lmursaliina kuwii la diray rususha akhbaartoodii waa kuu timid marka minta in laga dhiga zaa-ida laga dhigo xagga macnaha yacni icraabta ama sila waxa la yidhaha nacam waa isku macno ayb baqawina sidaasu ishaaraya iyadaana fudud bacdi laima waxay leeyihiin jaa-adan faacilkeeda lasoo qadarayaa min naba'i lmursaliinana isagaa laga xaaleyna oo marka waxaa la leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah jaa-aka waa kuu yimid naba-u lmursaliin jaa-aka waxaa kuu yimid annaba-u khabarkii baa kuu yimid akhbaar baa kuu timid min naba-i lmursaliina rususha akhbaarteeda xaalay ka mid tahay xoogaa marka waxaa ku jiro culays sidaas wain kaana kabura calayka wain kaana haddii uu ahaaday xaalku kaanada isimkeeda waa muqadar shanigaana loo celina wain kaana arrinku haddii uu ahaaday kabura inuu weynaaday calayka adiga korkaaga icraaduhum jeedsigooda ay jeesanayaan xaqa ka jeesanayaan hadduu adiga kula weynaaday xaalku uu noqday inuu taa kula weynaaday fain istatacta haddaba haddii aada karaysid ood awoodaysid an tabtagiya inaad dalabto raadisid yeelato nafaqan god fil ardi dhulka hoostiisa naafiqa waxaa la yidhaha ama nafaq godka hoostiisa dhulka hoostiisa godka laga qodo oo dadku marka ay surunka ama jidka ay ka dhigtaan ee ama yacni baabuurta ku socoto ama tareenada ku socdaan yaa la yidhaahdaa dhulka hoostiisa inta la qodo markaa god laga samaysto meel laga gala meel laga baxo leh nifaaquna asalkiisu meeshaasuu ka yimid maalkan yarbuuca la yidhaahdo ayaa wuxuu qotaa god godka meeluu ka galo iyo meeluu ka baxo u samaystaa meel markii laga eriyo meeshaasu waa gelayaa meesha kaleu ka baxayaa marka na haddii marka god dhulka hoostiisa aada karayso inaad samaysato ow amase sullaman jaranjaro ama salaan tascadu bihi aada ku fuulayso fi samaa-i samada aada ugu fuulayso fata'tiyahum saa ula timaado biaayatin aayad aada ula timaado markaa mucjizo aada u keento sidaa haddaad awoodeysid fafcal yeel oo samee shardiga marka jawaabtiisu fafcal ayb walow shaa markaa mucjizadan hadda alla markuu doono unbay imaaneysaa isaga gacanta ku haysto markuu doono keenayo waxa adiga gacanta kugu jiraa ma aha ayb ayb walow shaa allahu allah hadduu dooni lahaa dadkan la jamacahum waa ururin lahaa cala alhudaa hanuunka korkiisau ku ururin lahaa dhammaantood markaasay kulli mu'miniin noqon lahaayeen ee falaa takuunanna ha ahaanin min aljaahiliina kuwa aan waxba ogeyn ha ka mid ahaanin xikmaddii allah waxay keenaysaa inay jiraan mushrikiin xaqa ka jeedo iyo dad muslimiin oo hoggaansan in la helo ee allah awooddiisa waa awoodaa kulligood inuu hanuunka ku jamciyo laakiin xikmaddii alle sidaa ma aha oo waxay keentay xikmadda alleh in adduunyadan marka dadku ay noo labadaa nooc ay kala noqdaan labadaa dariiq kala qaadaan marka adiga nebiyo ogow mar kasta wax ku beeniyo waa arkaysaa un waxba arrintaa yaynan dhib kugu gelinin murug iyo shiddo iyo dhibaatana yaynan kugu abuurin laakiin ciribta dambe waxaa iskale kuwa adiga ku raaco waalcaaqibatu litaqwa ayb macnaha marka meesha labadan aayadood ay tilmaamayaan tasliyadaas baa ku jirta inamaa yastajiibu aladiina yasmacuun waalmowtaa yabcahuhum allahu huma ilayhi yurjacuun inamaa yastajiibu waxaa ajiibo un xaqa aladiina kuwa yasmacuuna wax maqlayaan samaaca qabuulin aqbalitaan maqalkiis kuwa maqlaya ayaa ku ajiibaya uun waalmowtaa kuwa baktiyey oo dhintayna yabcahuhum llaahu alla waa soo bixinayaa oo qiyaamuu keenayaa uma markaa dabadeed yurjacuuna waa la celinayaa ilayhi ilallahi baa loo celinayaa kuwaas ayb aayaddanna marka alla subxaanahu watacaala dadkiiba uu kala qaybinayaa wixii nebiga xaqa uu la yimid aqbalayna dad wax maqlay inay yihiin oo maqalkoodii ku intifaacsaday kuwa kalena kuwa aan maqalkoodu aan waxba anficin oo wax dhintay oo kale laga soo qaaday buu alla tilmaamayaa inamaa yastajiibu inamaa yujiibu waxaa ajiibo xaqan aladiina kuwa yasmacuuna maqlayaan ee gaalkuba waxbaa maqlaaye samaacan baa samaacu qabuulin aqbalitaan maqalkiisaa laga warramay mu'miniintaana loo jeedaa dikrigay maqlayaan waa ku intifaacayaan wayna raacayaan ayb intaa marka warbaa ku dhammaanaya walmowtaa kuwa dhintay gaaladaana loo jeedaa yabcahuhum llahu alla waa soo bixinayaa ee mu'minkaba sow ilaahay ma soo bixinayo mu'minkaba waa la soo bixinaa laakiin kuwan soo bixintooda iyaga waa inkirsan yihiin in lasoo nooleynayo bacdi in la keenayo waa diidayaan markaasaa alla ku sugayaa subxaanahu watacaala walmowtaa kuwa dhintay ee gaaladaana yabcahuhum llahu alla waa soo bixinayaa uma markaa dabadeed yurjacuuna ilayhi isaga xaggiisaa loo soo celinayaa markaasuu acmaashooda ku abaalmarinayaa aayaddan marka tarkiibyo sidan ka duwan oo badanna waa ku jiraan oo bacdi tara waxaa ka mid a inam in la yidhaha inamaa yastajiibu waxaa maqlo oo ku ajiibaya adiga aladiina yasmacuuna kuwa wax maqlayo iyo walmowtaa kuwa dhintayba gaaladaa loo jeedaa mu'miniintii iyo gaaladiiba waa ku maqlayaan mu'miniintii waa ku ajiibayaan oo markaa yacnii way ka jawaabayaan xaqa aada wadato wayna raacayaan kuwan gaalada ana wax dhintay oo kale waayo ku aji ku raaci maayaan ee markaa maqal unbay wuxoodu noqonayaa ayuu ahaanayaa ayb waxaase ka fiican uun sida hore in lagu wado oo inamaa yastajiibu aladiina yasmacuun walmowtaana jumlo cusub laga dhiga ayb inta marka middan dambe tafsiirkan dambe yabcahuhum llahu waa la waa in jumladaa waa la xaaleyna ayb sideenna horaan marka ku soconno inamaa yastajiibu aladiina kuwii waxaa waxaa un ajiibo kuwii yasmacuuna maqlaayeen oo samaaca qabuulin waintifaac walmowtaa kuwa dhintayna yabcahuhum llahu alla waa soo bixinayaa uma markaa dabadeed ilayhi isaga xaggiisa unbaa yurjacuuna loo celinaya wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila hallaa nuzila maa la dejiyo calayhi korkiisa aayatun aayad mucjizo maa lagu soo dejiyo korkiisa aayadda oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaanayso qul waxaa tiraa in allaha alle qaadirun mid kara oo awoodo waaye calaa an yunazila inuu soo daadejiyo aayatan mucjizo inuu keeno walaakina akharahum badankoodse laa yaclamuuna ma oga ayb ru'asaa-u quraysha marka su-aashan wato iyaga marka mucjizay rabaan marka alla wuxuu yidhi waqaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa hallaa maa nuzila la daadejiyo oo la soo dejiyo caleyhi isaga korkiisa aayatun maa lagu soo dejiyo aayadda oo min rabbii xagga rabbigii ka ahaatay mucjizo xagga rabbi aayadahan qur-aanka kama wadaani mucjizay ka wadaan ee kuwan waaba lasoo dejiya aayadahan la akrinayo qul waxaa tidhaahdaa in allaha alle qaadirun mid karo oo awoodo waayo calaa an yunazila inuu soo dejiyo aayatan aayad mucjizo alla inuu keeno waa mid karo oo awoodo walaakina akharahum badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan oo maxaynan garanaynin maa calayhim fii insaaliha haddii mucjisadaa la keeno oy rumayn waayaan cuquubada iyo waxa dushooda noqonayaysan garanaynin markaasay u yeeranayaan imtixaankaas iyo balaayada ayb wmaa min daabati fi اlardi walaa طaa'irin yatiiru bijanaaxayhi ilaa umamu amhaalukum ma faratnaa fi اlkitaabi min shay uma ilaa rabbihim yuxsharuun wamaa min daabatin wax dhulka wamaa min daabatin wax kutubo fi lardi dhulka korkiisa ku kutubo oo ku socdaa ma jiro walaa طaa'irin ku duulo kaas oo yatiiru ku duulayo bijanaaxayhi labadiisa garbood ma jiro ilaa haddii uu jiro umamun umam waaye amhaalukum idinkoo kale ah maa faradnaa maanaan ka tegin fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa looxulmaxfuud dhexdii ugama tegin min shayin ay ay shay-an waxba ugama aanan tegin uma markaa dabadeed yuxsharuuna waa la kulminayaa ilaa rabbihim baa loo kulminayaa rabbigood xaggiisa ayb qudradii allaa la tusaa soo ma ahayn markaa nebigan mucjizo maa lagu soo dejiyey alla waa awoodaa inuu mucjizo soo dejiyo qudrada allana waxaa ka mid a tan aayaddan labada aayad marka munaasabadoodu sidaas wamaa min daabatin wax kutubayo fi lardi dhulka korkiisa ku kutubaa ma jiro walaa taa'irin ku duulayo kaasoo yatiiru duulayo bijanaaxayhi ku duulayo labadiisa garbood ama labadiisa baal ma jiro ilaa haddii ay jiraan umamun weeyaan umam ummadaha oo amhaalukum idinkoo kale ah marka umamun amhaalukum maxaa laga wadaa marka isu ekaanshaha ka dhexeeya waa maxay culimada marka tafsiiro badan bay ku fasireen inta badanna marka alimaamu lbaqawi wou keenay mujaahid oo kale wuxuu yidhi asnaafun musanafatun noocyo ashkaal kala duwan waay tucrafu biasmaa'ihaa magacyadoodaa lagu yaqaana jinsi kastoo xayawaanka ka mida marka waa ummad shimbir waa ummad lo-du ancaamtu waa ummad dugaaggu waa ummad mid kasta maga bani aadamkuna waa ummad ayb wahaakada nabigana sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi lowlaa ana lowlaa ana alkilaaba ummatun la amartu biqatliha eeyuhu haddaynan ahayn ummad yacni jinsi dhan oo alla abuuro tiro badan xikmad allana uu u abuuray haddaanay taas ahayn waxaan amri lahaa in la dabar gooyo oo la laayo markaa nebigu ma hala laayo ma dhihin marka faqtuluu minhaa kulla aswadin bahiim midka madow ee aadka u madow u dila kaas waa shaydaan markaa nebigu maadaama eeyuhu ummad uu ku sheegay umma ayay keligood yihiin magacaasayna wataan xikmadowna alla dhulka u keenay subxaanahu watacaala una abuuray ayb waxaa bacd ilahima marka ay leeyihiin umamun amhaalukum fi lkhalqi xagga abuuristay idinkula mid yihiin idinkana makhluuqaa tihiin ayaguna makhluuq walmowti dhimashaday idinkula mid yihiin idinku waa dhimanaysaan iyaguna waa dhimanayaan walbachi iyaga waa la soo saarayaa idinkana waa la idinsoo saarayaa intaasaa isku mid ka tihiin waida lwuxuushu xushirat xayawaankii marka waa lasoo xashirinaya waa la keenaya waa la yskaga qisaasayaa kii geeska lahaa ee midkaan geeska lahayn hirtiyey dulmiyey waa looga qisaasayaa dabadeedna waa la yska baabi'inaya marka marka ilaa umamun amhaalukum fi lkhalqi waalmowti waalbachi cataa bnu abi rabax isaguna wuxuu yihi umamun amhaalukum fi ltawxiidi waalmacrifati alla waxididda iyo inay ilaahay yaqaanaan bay idinkula mid yihiin alla sooma dhihin wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu garashada ay rabbi garanayaan way idinkula mid yihiin markaa ayb iyo tawxiidka ayb ibnu qutayba isaga wuxuu yihi umamun amhaalukum fi lgidaa'i waibtigaai risqi wa tawaqi lmahaalik waxay idinkula mid yihiin cuntada inay raadsadaan idinkana waa raadisaan iyaguna waa raadiyaan iyo watawaqi lmahaalik meelaha khatartana waa ka dhowrsadaa xayawaankuna waa ka dhowrsadaa bani aadamkiina waa ka dhowrsanaya aduu ilaa umamun amhaalukum macaanidaasaa lagu sheegay waxaa macno cajiib leh ka bixiyey oo kale oo kaa ka duwanba alimaam abu bakr atartuushi kitaab la yidhaha wuxuu leeyahay siraaju lmuluuk siraaju lmuluuk kitaabkiisa aayaddan si fiican macno aada u qiimo badan uu ka bixiyey wuxuu yidhi ilaa umamun amhaalukum isu ekaanshaha annaga iyo xayawaanka abuurista ma ahan dabcan hab abuurista oo bani aadamku waa ka duwan yahay xayawaanka ee waxa weeyaan buu yidhi miliyada iyo yacni meesha ay ku dhacayso is isla mid ahaanshaha dabaa'icda waa yidhi khuluqa iyo dabaa'icda bani aadamkii baa marka mid kastaa dabci xayawaan shabaho ayuu leeyahay nacam bani aadamka intiisa badan dabaa'icdiisu qaar badanoo iyaga ka mid a dabaa'icdooda xayawaanada qaaray shabahaan markaasu wuxuu ka bixiyey amhilo aada u tiro badan markaasu wuxuu yidhi haddii aada aragto insaan khilaaf un lagu abuuray oo haddii la yidhaahdo in qulta laa maya haddaad tiraa haa dhahayo haa haddii aad tiraahdidna maya dhahayo haddaad aragto fa alxiqhu bicaalami alxamiir ninkaa waxaad ku dartaa buu yidhi dameeraha caalamkooda dabcigaa dameeruu ku shabahayaa in markaa un haddii marka aan la dilaynin ama ulaya laga daba wadanin waxay tahay marka waa khilaaf badan yahay insaan haddaad aragto cuqdo badan oo soddon sano ka hor ama afartan sano ka hor wixii aad ka samaysay meel ay ugu guntan yihiinna fa alxiqhu bicaalami albaciir geela ku tiri ayuu yidhi haddaad aragta buu yidhi insaan isgedgedis badan oo rawaqaan iyo yacni badan iyo khiyaano badan fa alxiqhu bicaalami athacaalib insaan haddii aada aragto sifo fiican iska dhigayo dadka isu tusayo nin aamin ah oo khayr badan dadka isu tusayo marka ay aaminaanna khiyaanayo hoosta ka gurayo kaasna waxaad haleeshiisaa buu yidhi bicaalami di'aab yeyda ayuu u eegyahay qofkaasi leanna yeygu wuxuu iska dhigayaa qof wax saalix oo dhowrsan oo aan waxba rabin marka la aamino ama yacni laga dadku ay ka dhoohanaadaan waa kusoo leexanayaa markaasuu eber ka dhigayaa arigii iyo xoolihii ayb marka haddaad aragto wuxuu leeyahay qof weliba yacni salaax iyo diin ka muuqato khayaano badan hadda haddana waa wadaad salaax iyo khayra ka muuqdo calaamad diineed baa ka muuqato haddana marka yacni marka ay usoo dagato waa ka faa'iideysanaa oo wuxuu uga faa'iideysanayaa khiyaano iyo inuu wixii daganba qaato midkaa marka fa alxiqhu bicaalami di'aab aduu dhowr nooc buu sheegay oo ashkaalla kala duwan oo dadka ka mid a ayuu mid walbaa dadku meelaha ay ka shabahan xayawaanaadkuu tilmaamay ayb qaar buu eeyaha ku shabahay qaar daawuuskuu ku shabahay qaarba wuxuu ku shabahay xayawaan marka ilaa umamun amhaalukum marka mumaahaladu halkaasay ku dhacee buu leeyahay khuluqa iyo dabeecadaha ayb ee dadka iyo xayawaanku iskuma eka dabcan ekaansho marka oo oo khilqi ah kama dhexayso maa faradnaa ma anan ka tegin fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa ugama tegin kitaabkana lowxulmaxfuudkaa loo jeedaa min shay-in ay shay-an waxba ugama teginoo wax walba waa ku qornay ee adduunyadan marka dhacayo alla markuu qalinka abuuray ayuu amar siiyo wuxuu yidhi uktub qor qaala maa aktubu maxaan qoraa buu yidhi qaala aktub maqaadiira alkhalqi khalqiga qadaradooda iyo waxa loo qadaray qor ayuu yidhi saacaddaabuu qalinkii wax walba oo dhacayo uu qoray waana martabo maraatibta qadarka ka mida sidaan sheegay uma markaa dabadeed yuxsharuuna waa la ku waa la ururinayaa ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah ayaa loo ururinayaa marka allah awooddaasuu leeyahay ayb waaladiina kadabuu biaayaatina sumun wabukmun fi dulumaat waaladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna kuwa beeniyey summun weeyaan kuwa dhagala wa bukmun kuwa afla oon xaqi ku qowleynin waaye fi dulumaati mugdiyaalo dhexdiisa xaal ay ku sugan yihiin man qofkii yasha ilaa hu alla ou doono idlaalahu dhumintiisa yudlil dhumiye alle hu qofkaasi waman qofkii yasha ou doono inuu hanuuniyana hidaayatahu yajcal yeeleehu isaga calaa siraatin jid korkiis ayuu yeelayaa jidka oo mustaqiimin toosan waaladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna summun weeyaan kuwa dhagala laa yasmacuuna alkhayra khayr maqli maayaan wa bukmun weeyaan kuwa afla laa yatakalamuuna bihi xaq iyo khayr ku hadli maayaan fi dulumaati hum iyagu fii dalaalaati alkufri kufriga mugdiyaalkiisa ama baadidiisay ku dhex sugan yihiin ayb man qofkii yasha ilaa hu alla ou doonay idlaalahu dhumintiisa marka yasha faa- mafcuulkeeda waa lasoo qadarayaa man qofkii yasha ilaahu alla ou doono idlaalahu dhumintiisa inuu dhumiyo yudlil dhumiyee hu alle qofkaasi hu qofkaa dhumiye yudlil alla dhumiyee hu qofkaa marka yudlilhu manta ayay u tahay dabcan ficilkii labaad waaye ee jawaabta iyo jazaha ahaa ee jawaabu shardiga ah ayb waman qofkii yasha ou doono alleh inuu hanuuniyana hidaayatahu yajcal wuxuu ka yee ka yeelee hu isaga calaa siraatin jid korkiis mustaqiimin toosan halkanna marka baadida iyo hidaayadu mashiicada allay ku dhex jirtaa kii baadiyoobo iyo kii hanuuno labadooduba mid mashiicada alle ka dhex baxsan ma jiro qul waxaa tiraa ara-aytakum bal ii warrama ii sheega in ataakum haddii uu idin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisa idin yimaado aw amase atadkum ay idin timaado assaacatu saacaddii idin timaado akayrallaahi alla cidaa axad aan ahayn alla heyrkii miyaa tadcuuna aada tuugaysaan ood caabudaysaan in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay bal iskaba daaya inaad heyrkiis aad aada barisa aada tuugtaane iyaahu isaga oo keliya unbaa tadcuuna tuugaysaan fayakshifu waa faydayaa alleh maabuu faydayaa tadcuuna aada u tuugaysaan ileyhi maaga xaggiisa in shaa-a haddii uu doono wa tansawna waad ka tegaysaan maa waxa tushrikuuna aada ilaahay wax ugu daraysaan waad ka tegaysaan markaas dayib labadan aayadoodna waa xaalad mushrikiinta xaaladahooda ka mida alla ka warramayaayo mushrikiinta marka ay dhibaato ay timaado oo ay arkaan xaalad adag waa illoobayaan waana ka tegayeen waxa ay caabudaan alla sukadii alla keligiisayna u qeyshan jireen tiibaa marka alla wuxuu ayuu wax ku tusaaleynayaa qul waxaad tidhaahdaa ara-aytakum bal ii sheega bal ka warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabun cadaab hadduu idin yimaado qabla almowt waa geerida ka hor haddii cadaab idiin imaado ayb ow amase atadkum ayba idiin timaado assaacatu saacaddii akayrallaahi alla heyrkii miyaa tadcuuna tuugaysaan ood u tuugaysaan fii sarfi lcadaabi cankum cadaabka inuu idinka celiyo haddaad ama badda ku maashootaan ama dhibaato kale idinku dhacdo oo aada asbaabtii adduunyada oo dhanna idinka fogaato laata iyo cusa ma baryaysaan ilaahay keyrkii miyaad tuugaysaan mase allaad tuugtaan allay tuugaan iyaga markaa leanna qur-aankiyaa ka warramaya faidaa rakibuu fi lfulki dacaw llaha mukhlisiina lahu ddiin falama najaahum ila lbari idaa hum yushrikuun waidaa gashiyahum mawjun kadulali dacaw llaha mukhlisiina lahu ddiin waidaa masakum اduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaahu haddii badda ay idinku qabato mawjad idinku qabato xaalad adag aada gashaan wixii aada alla sokadii caabu waxaad caabudi jirteen oo dhan waa idinka dhumayaan oo waad ka tegaysaan allah maahane marka cinda shadaa'id iyo dhibaatada markay jirto allaad u qayshataan allaha aada markaa u qayshataan oo hadduu doonana idin badbaadiyo ma caabudaan mar kasto isaga ayb haddii marka qofka ka waran xaaladaas adag markuu ku jiraba allana uu iloobo kaka waran waa xaalad dhib badan gaalkii mushriga ahbu alla wuxuu leeyahay markay dhibaata ku dhacdo adduunyadii uu ka quusto alla u qayshana qof muslim sheeganaya marka xaaladaas markuu gala hadduu ilaahay keyrkii u qayshada ka waran waqtigaas goormuu rabbi caabudayaa marka ayb aaday marka khatar u tahay dadka marka dhibaato ama wax ka nixiya markay arkaan oo kale awowgood u yeerto ama u yeerto yacnii awliyada qaarkood ama ambiyadaba u yeeranayo yaa kadaa yaa fulaan yaa dhahayoo kale iyaga waxaa weeyaan waxa ay kasii faham liitaan xataa kuwan mushrikiintaay kasii faham liitaan maxaa yeeley mushrikiinta alla wuxuu leeyay dhib markuu ku dhaco allay u qeyshanayeen huwa aladii yusayirukum fi lbari waalbaxri xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayiba wafarixuu biha jaaءatha riixun caasifun wajaءahum اlmowju min kuli makaani wadanuu anahum uxiiطa bihim dacw llaha mukhlisiina lahu اddiin falama najaahum ilى lbari dacaw llaha mukhlisiina lahu اddiin allay keliya uqalis yeelayaan marka baryada oo ilaahu ilaahu bay dhahayaan lain anjaytanaa min hadihi lanakuunana min ashaakiriin bay leeyihiin falamaa anjaahum idaa hum yabquuna fi lardi bigayri اlxaq marka alla uu badbaadiyo ou koriyana shirkigooday dib ugu laabanaya qur-aanka meelo badan buu alla uga sheekeeyey arrintaas dhibaato iyo xaalad adag markay ku dhacdo inay alla u qayshadaan tii oo kale weeyaan marka aayaddan bal e iyaahu isaga oo keliya unbaa tadcuuna aada tuugaysaan fa yakshifu waa faydayaa alleh maa ayuu faydayaa tadcuuna aada u baryaysaan ileyhi xaggiisa shayga marka aada alla u tuugaysaan ood xaggiisa u baryaysaan ayuu alla faydayaa in shaa-a haddii uu doono isaga mashii'adiisay ku xiran tahay watansawna waad ka tegaysaan maa tushrikuuna waxa aada ilaahay la wadaajinaysaan keyrkiisa waxyaabaha kalena marka yacni waad iska iloobeysaan ayb walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablika faakadnaahum bilba'saa'i waaddaraa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ahe arsalnaa waanu dirnay ilaa umamin umam xaggooda umamka oo min qablika adiga hortaa ama min qablika hortaa ahaadeen faakadnaahum waanu qabanay bilba'saa'i baan ku qabanay baas xaalado baas leh wadaraa'i iyo xaalado adag baan ku qabanay lacallahum yatadaracuuna likay yatadaracuu say alla isugu bihinbihiyaan falowlaa id jaa-ahum fahallaa id jaa-ahum markuu u yimid ba'sunaa baaskeenna tadaracuu may alla u khuduucaan oo ay ilaahay isu bihinbihiyaan walaakin lagu noqoyey qasad quluubuhum quluubtoodii baa engegtay oo qallashay wazayana lahum waxaa u qurxiyey ashaydaanu shaydaan baa u qurxiyey maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan falamaa markii nasuu ay ka tageen maa shaygii dukiruu bihi lagu waaniyey markay ka tageen fataxnaa calayhim fataxnaa waxaanu furnay calayhim korkooda aan ku furnay abwaaba kulli shayin shay kasto albaabadiisa istidraajan lahum saan iyaga markaa u sabaansabno xataa idaa goortii farixuu ay farxeen markay farxeen faraxa batarin wa ashar kibir iyo qooq farxaddiis markay farxeen bimaana ay ku farxeen kii uutuu la siiyey akhadnaa waanu qabannay hum iyaga baqtatan kada ayaan ku qabannay fa idaa hum waa iyagoon iska jirin faidaa hum waaba iyaga oo mublisuuna quustay fa qutica waa la jaray daabiru lqowmi qoladii kii ugu koodii ugu dambeeyey baa la jaray dalamuu ulmi aladiina kuwa qoomka oo dalamuu dulmi falay fa qutica waa la gooyey daabiru lqowmi qoomkii dabadooda kooda ugu dambeeyo aladiina dalamuu qoomkii dulmiga falay walxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay rabbi alcaalamiin ahaa ummadihii horaa markaana wax lagu tusaaleynaya iyo xaalkooda siduu ahaa iyo siduu alla u ciqaabay alla marka wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ahe arsalnaa ilaa umamin umam ayaan dirnay oo rusulaan u dirnay umamkaas min qablika adiga hortaa ayaanu rusul u dirnay fa akhadnaa waanu qabannay hum iyaga bilba'saa'i xaalado adag wadaraa-i iyo xaalado dhib badan ayaanu ku qabanay lacallahum yatadaracuuna say ilaahay ugu tadarucaan oo ay rabbi u baryaan imtixaan baan ku qabanay inay rabbi say u baryaan waxaa dareemay marka mararka qaar imtixaanka uu ku qabsanayo waxaa la rabaa darajo camalkaagaadan ku gaari lahayn yaa alla inuu ku gaarsiiyo ou rabaa markaasu wuxuu kugu gaarsiinayaa in lagu imtixaano imtixaan baa kugu imaanaya waad sabraysaa ilaahay baad gacmaha u horsanaysaa tadaruc iyo waxaad gelaysaa alla inaa alla u baahan tahay baad muujinaysaa ilaahay marka darajowba kor kuu qaadaya qofka sidaa yeelo musiibadaasi waxay u noqonaysaa nicmo kaanamaa inaan musiibaba soo marinay noqone leanna waa ka faa'iidaystay musiibadii midna waxaa weeyaan waxba ka faa'iidaysan maayo waa kan hadda alla ka warramay falowlaa id jaa-ahum taxdiid baa ku jira iyagaa la boorinayaa marka falowlaa id jaa-ahum fahallaa id jaa-ahum markii uu u yimid ba-sunaa baaskeenna kolkuu u yimid tadaracuu may ilaahay u tadarucaan oy isu bihinbihiyaan marka tadaruca waxaa laga wadaa isdullayn markaad alla baryaysa inaa ilaahay isu dullayso maskiinnimadaadii muujiso leanna xaqiiqada ducada waa sidaasba ayb sideedana dadka cadaab markuu ku dhaco ama xaalkoodu isbedelo ciriiri ay galaan inay alla u ordaan waayo fii suurati lmuuminuun alla wuxuu yihi walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun cadaabaan ku qabanay maynan ilaahay isu miskiininin isuma bihinbihinin alle ma tadarucayaan waa lagu eedeeyey meeshaana xasanulbasri raximahu llah taabicigaas weyn ayaa waxay dadka uga cawdeen xajaaj ibnu yuusuf dhibka ay kala kulmayaan oo waxay yidhaahdeen xajaaj sidan buu noo dhibayaa oo waxaanuu samaynayaa waana dhibayaa maxaan samaynaa ma dagaalanaa ninkan ma la dagaalnaa markaasuu xasanulbasri wuxuu ku yidhi xajaaj waa cadaab alle oo alle idiin soo diray ilaahay cadaabkiisana gacmihiinna kuma celi kartaan iyo idinka seefihiinna kuma joojin kartaan ee waxaad yeeshaan buu yidhi ilaahay u towbad keena tadaruca oo rabbi isu bihinbihiya si dhaba ilaahay u barya xaalkiina uu bedelayaa aayaddan u aqriyay marka walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun aayaddaas u aqriyay markamararka qaar marka masaa'ib innaga nagu dhacayo ama dhibaatana haysato acmaasheenna sababsatay baa badan ay jir ayaa jirto haddana marka meeshii towbo iyo tadaruc in looga hortago la rabay ayaan asbaab annaga gacmaheenna aan ku samayno ayaan rabnaa inaan ku riixno arrintaa marka ma ku riixmayaane towbo iyo tadaruc baa marka arrimaha lagu riixaa oo ilaahay subxaanahu watacaala looga hoos galaa maxaa marka tadaruca u diiday walaakin qasad quluubuhum quluubtoodaa qallashay qalbigu hadduu engega marka ilaahay ma xasuusanaya ayb wazayana lahum shaydaanu shaydaankii baa u qurxiyey maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan camalkoodii xumaana shaydaan baa u qurxiyeyoo waa fiican tihiin buu yidhi idinka ayb dadka qaar baa laga yaabaa marka la yidhaha war masaa'ibtanna haysato dembigeennay ka timid aan ilaahay u towbad keenno wuxuu u arkaa marka arrintaa isaga camalkiisaa la fiican arrintaana wuxuu u malaynayaa marka arrin aan xaqiiq ku taagnayn marka camalkiisa cajab geliyey rabbi inuu tadarucana ma rabo falamaa nasuu maa dukiruu bih falamaa markii nasuu ay ka tageen nisyaan bimacnaa tarki asalkiisa falamaa markii nasuu ay ka tageen maa wixii dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba wixii lagu waaniyey inay ku camal falaan markay ka tageen fataxnaa calayhim waanu furnay korkooda waxaanu ku furnay abwaaba kulli shay-in shay kasta irdihiisa markii diinkii iyo xaqii inay ku camal falaan ay ka tageen adduunyadii baan u furnay say doonaan inay ugu raaxaystaan albaabadii adduunyadaa loo ballaqay oo loo kala furay maxaa marka loogu furayaa raalli miyou alle ka yahay maya istidraajan lahum iyagaa la sabaansabayaa marka waa lagu sasabayaa waa lagu fidnaynayaa markaas si ay markaa kibir uga sii qaadaan iyagoo aan iska jirinna alla u qabto sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun wa umlii lahum ina kaydii matiin dad badan baa marka waxay ku sirmayaan ama ay ku dagmaan ummad gaalo ah ilaahay caasinayso afar iyo labaatanka saac yacnii rusushiisa ku jees jeesayso haddana noloshoodu ay tahay nolol markaa yacnii horumar ku dhisan ama wax ku jirto markay arkaan iyagoo caafimaad qaba shaqaysanayo wax gaarayo oo wax sameynaya markay arkaan ayay ku sirmaan oo ay ku dagmaan markaasaa laga yaabaa inayba is yidhaahdaan kuwani ama iyaga muslimkaba ka fiican yihiin dad badan waa arkay hadda ku dhahayo muslimkan iyo gaaladan gaaladaaba anaga naga fiicanay ku leeyihin waa kelimad khatar ah muslim iyo gaal haddaa tiraa muslimka ugu xun inta islaamnimada ay baaqi u tahay gaal kasta waa ka fiican yahay afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin bu alla leeyahay afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun raad xunna waa ka dhashaa arrintaas oo raadka ka dhalanayaa waxay tahay islaamnimada iyo gaalnimada gaalnimadaa fiicana ka dhalan karta dadaad marka gaalnimo fadisho oo islaamkii ka fadishana uga wada islaamnimadii waa ka baxaysaa islaamnimadii qofku wuu ka baxayaa ayb marka sidaa maahane waa istidraaj iyo sabaansab oo alla subxaanahu watacaala uu sabaansabayo falamaa markii nasuu ay ka tageen maa wixii dukiruu bihi lagu waaniyey waxaa inay ku camal falaan markay ka tageen fataxnaa calayhim korkooda waxaanu ku furnay abwaaba kulli shayin shay kasta irdihiisa xataa idaa goortii ilaa an farixuu ilaa ay farxeen bimaa ay ku farxeen kii uutuu la siiyey ay ku farxeen akhadnaa waanu qabanay hum iyaga baktatan kadis ayaanu ku qabanay iyagoon iska jirin iyaga ee ilaahay agtiisa wax kadiska a ma jiraan faidaa hum waaba iyaga oo mublisuuna quusanaya markaa mublis waxaa la yidhaha midka sharta intay ku timid aan iska celin karin marka intay shari kugu dhacdo aadanna iska celin karin ood quusataa la dhahaa faqutica waa la jaray daabiru lqowmi qoladii dabadoodii baa la jaray koodii ugu dambeeyey ay aakhiruhum ayaa la gooyey aladiina qoomkii dalamuu dulmi falay walxamdu ammaan dhammaanteedna lilaahi allay u sugnaatay rabbi lcaalamiina caalamka rabbigiis ahaa qul ara-aytum in akhada allaahu samcakum wa absaarakum qul waxaad tidhaahdaa ara-aytum bal ii sheega in akhada allaahu alla hadduu qabto samcakum maqalkiina haddii maqalkiina uu qaato in akhada allaahu haddii alla uu qaado samcakum maqalkiina wa absaarakum aragyadiina wa khatama ou daboolo calaa quluubikum quluubtiina korkoodana ou daboolo man waa kee ilaahun macbuud waa kee hayrullaahi ilaahay hayrkiis ayaatiikum idinla imaanaya bihi shaygaas uu idinka qaaday araggaa iyo maqalkaa uu idinka qaaday yaa idi macbuudka idinla imaan karo idiin keeni karo waa ayo undur fiiri kayfa sida nusarifu aan u gedgedinayno al aayaati aayaadka wax tusaaleynta sidaan ugu gedgedinayno bal fiiri uma markaa kadib hum iyagu yasdifuuna way jeesanayaan xaqii bay ka jeesanayaan ayb aayaddan alimaam abu jacfar atabari wuxuu yidhi wahada min allahi tacaala wahada min allahi tacaala dikruhu aayaddan waxaa ku sugan uu yidhi tacliimu nabiy tacliimu nabiyahu alxujata barid nebigiisa alla uu barayo xujada cala lmushrikiina mushrikiinta korkooda uu ku xujaysanayo ayb cala lmushrikiina bihi yaquulu lahu wuxuu dhahayaa qul lahum waxaa ku tiraahdaa nebi moxamedow ina aladiina tacbuduunahum kuwa aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadiisa laa yamlikuuna lakum daran walaa nafcan dhib iyo nafci midna idiinma hayaan wainamaa yastaxiqu alcibaadata cibaadadana waxaa mutaysto man kaana biyadihi duru wannafcu dhibka iyo nafciga ka gacantiisa ay ku jiraan waalqabdu waalbasdu midka waxna kaa ceshan karo waxna ku siin karo adiga alqaadiru calaa kulli maa araada wax allaale wuxuu doonana kan awoodo lalcaajizu caajiska ma aha aladii caajiska oo laa yaqdiru calaa shayin aan waxba karaynin ma aha yani waxaa la kala saarayaa khaaliqii makhluuqi cibaada waxaa mutaysta buu leeyahay dhib iyo dheefkay gacantiisa ku jiraan midka waxna ku siin kara waxna kaa ceshan karo adiga muraadka iyo waxa ulajeedada uu leeyahay kan awoodi karo kulligiis ee axad caajizoon dhib iyo dheef haynin waxa uu rabana weynayo ee waxna aan ku siin karin waxna kaa qaadi karin kaa isagu marka waxaa weeyaan cibaada ma astaahilo aayadda macnaa nuxurka aayadda ku jiro waa intaas naam maxaa yeele alla wuxuu leeyay maqalkiina haddii indhaha laydinka qaato oo dheg maqalkiina iyo araggiina haddii la qaato qalbigiinii la daboolo wax wax idiin heli karaa ma jiraa maqal iyo arag male allah maaha axadka marka rubuubiyada iskale isaga caabuda suuratu yuunusna waxaan ugu tegaynaa qul man yarzuqukum min aلsamaaءi wاlardi aman ymliku الsamca wاlabsaara waman yukriju اlxaya min almayiti wayukriju اlmayita min alxayi waman yudabiru اlmra fasayaquuluuna allah iyagu way yaqaaneen intaas qul waxaa tira ara-aytum bal ii sheega in akhada allaahu allah haddii uu qaato samcakum maqalkiina wa absaarakum aragyadiinna wa khatama ou daboolo calaa quluubikum quluubtiinna korkeedana ou daboolo man kumaa ilaahun macbuud waa kuma macbuudka oo hayrullaahi ilaahay hayrkiis ah ya'tiikum idinla imaanaya bihi kaas damiirka marka wuxuu noqonayaa bimaa ukhida minkum wixii la idinka qaatay ayb ama bihi hanuunka u celi haddaad doonto samciga u celi saddexdaba waa la yidhi undur eeg oo fiiri kayfa sida nusarifu aan u gedgedinayno al aayaati aayadaha uma markaa kadib hum iyagu yasdifuuna way jeesanayaanoo xaqii bay ka jeesanayaan qul ara-aytakum in ataakum cadaabu llahi baktatan aw jahratan hal yuhlaku ila alqowmu aldaalimuun suuradda marka qul qul qul baa ku badan waa xujaj marka mushrikiintii lagu xujaynayo qul waxaa tihahdaa ara-aytakum bal ii sheega in ataakum haddii uu idin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisa idin yimaado baktatan idinkoon iska jirin yacnii mubaaqitan ama baaqitan xaal uu yahay mid idin yacni idinsoo kadinayo ow jahratan ama idinkoo u jeedo oo cadaabkii arkayo hadduu idin yimaado hal yuhlaku maa yuhlaku la halaagi maayo ila alqowmu qolo unbaa la halaagayaa addaalimuuna dulmi faloo shirki la yimid unbaa la halaagaya bal taana taana ka warrama qul waxaa tiraa ara-aytum bal ara-aytakum bal ii warramoo ii sheega in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisa baktatan kada idinkugu yimaado ow jahratan ama mucaayanatan idinkoo arkaya mararka qaar baa cadaabka iyadoo la arkayo imaanaya ayb beri dhexdaana badda marka ay dhulgariirku uu badda ka dhacayo meelihii uu ka dhacay iyagoo arkaayo baddii ay arkayaan baa soo socoto meelay ka aadi karaanna male cadaabkii baa mararka qaar isagoo soo socdo qofkii uu arkaya marna isagoon iska jirin baa lagu imaanaya oo cadaabkii uu ku imaanaya labada xaalaba marka ayb labadaa xaalo cadaab haddii uu cadaabkii idiin yimaado baktatan ow jahratan habeen iyo maalinna waa lagu fasiray ibnu cabaas iyo xasanulbasri hal yuhlaku halshaan marka macnaheedu bimacnaa nafyi waay maa yuhlaku la halaagi maayo ila alqowmu qolo maaha cid kale la halaagi maayo addaalimuuna shirki falay ayb hal yuhliku llaahu alla ma halaagayaa mina annaga iyo wa minkum idinka ilaa man kaana yacbudu gayra man yastaxiqu calayna alcibaadata wataraka cibaadata man yastaxiqu calayna alcibaada macnaha aayadda nuxurkeeda saas wa inta lasoo sheegay hadduu cadaab idin yimaado idinkoon iska jirin iyo idinkoo ujeedaan daalim unbaa la cadaabayaa maxaa laga wadaa macnuhu waxay tahay ilaahay ma halaagayaa innaga iyo idinka ilaa man unbuu halaagayaa kaana yacbudu caabudi jiray gayra man yastaxiqu calayna alcibaada kan inaga cibaadada nagu leh cidaan ahayn kii caabuday ila daalimkaas waayo cibaadada ciddii nagu lahayd intuu ka qaaday meel kale kan dhigay bis unbaa la cadaabaha markaa oo ka tegay cibaadadii meeshii lahaydna markaa yacni aan caabudinay ka tegay kaa unbaa la ciqaabaya marka waciid baa aayadda ku jira oo mushrikiinay cabsada waay marka haddii hadda cadaab yimaado innaga iyo idinka yaal cadaabkuyow ku dhacayaa daalimka cibaadada meeshii ayna lahayn dhigay unbuu ku dhacayaa cadaabka ila waa lays hayaa xujaj baa laysku hayaa cibaadado marka wixii soo asbaabihii alla uu ku lahaa waa lasoo qariray waa lagu sugay xujajkaas marka haddii cadaab yimaado yow ku dhacayaa marka ninkii daalimuu ku dhacayaa wamaa nursilu lmursaliina wamaa nursilu ma dirayno almursaliina rususha ilaa mubashiriina xaal ay yihiin kuwa bishaaraynayo wamundiriina xaal ay yihiin iyagoo digaya unbaan dirnaa faman qofkii aamana rumeeyey wa aslaxa hagaajiyey camalkiisa falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahan iyaga yaxsanuuna kuwa murgaya maaha kuwa waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna yamasuhum waxaa taabanaya alcadaabu cadaabkii baa taabanayo bimaa kaanuu bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yafsuquuna daacada alle inay ka baxayaan qul waxaa tiraa nebiyow laa aquulu dhihi maayo lakum idinka idiin odhan maayo cindii aniga agtayda waxaa ahaaday khasaa-in ullaahi ilaahay khasaa-intiisa kaydadkiisa walaa aclamu ma ogi algayba qeybkana ma ogi sidaa ku dheh walaa aquulu lakum idin odhan maayo inii aniga malakun malag baan ahayna idin dhihi maayo in attabicu maa attabicu ma raacayo aniga ilaa maa kii un baan raacayaa yuuxaa ilaya la ii waxyoonayo qul waxaa tira hal yastawii ma eg yihiin marka al acmaa ku indhala iyo walbasiiru mid wax arkaya ma siman yihiin afalaa tatafakaruuna miyaydnan fakaraynin halkanna marka nubuwada waxay tahaa la qarinaa iyo risaalada nebi maxaa loo diraa inuu bishaareeyo dadka udir u digo wamaa nursilu ma dirayno almursaliina kuwa la diray rususha ah ilaa mubashiriina xaalay yihiin inay bishaaraynayaan wamundiriina xaalay yihiin inay digayaan kuwa digaya faman qofkii aamana rumeeyey wa aslaxa hagaajiyey camalkiisa falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana aha iyaga yaxsanuuna kuwa murgayana ma aha waaladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna yamasuhum waxaa taabanayo asiibayo alcadaabu cadaabka wuxuu u taabanayaa bimaa bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yafsuquuna inay daacada alle ka baxayaan aayaddan dambena aayadu weyn waayo wuxuu alla til ku tilmaamayaa aayaddan nebiyullaahi moxamed ama rususha lasoo diro xaqiiqdoodu waxa ay yihiin waxaana la kala barayaa marka rasuul iyo alle allah iyo rasuulkiisa labada in la kala farqiyana waa maqsad weyn iyo asal weyn oo qur-aanku aada ugu soo celceliyo allana waa nala baraa wixii uu yahaana lagu baraa rasuulna waa nala barayaa waxa uu yahay baa nala baraa haday labadaa isku qaldamaan dadkii marka ilaahay iyo rasuulka isku qaldayaan marka khaladka arrimaha ka dhashana aahaartiisa iyo jahligaasna waa arkaysaa qofkii markuu dhaaranayo wuxuu le ilaahiy rasuulka wax walba ducadii iyo baryadii allay rasuulka alle iyo keyrkii wuxuusu allay rasuulka wuxuu isugu darayaa dadka qaarkood yaad caabudaan haddii la ihaaho ras ama waxay ku dhahayaan markay rabaan inay ku ehbiyaan war adiga ma rasuulka miyaadan caabudin adiga yani jahligu fiiri marka qur-aanku marka waxyaabaha uu aadka uga digaya waxaa aadka u kala bayaaniyo una kala caddeeya waxaa ka mid a khaaliq iyo makhluuq farqiga u dhexeeya rasuulku waa makhluuq allana waa khaaliq qul waxaa tiraa nebiyow laa aquulu lakum idin dhihi maayo aniga idinka cindii agtayda khasaa-inullaahi ilaahay kaydadkiisa iyo khasaa-intiisa agtayda ahaatay oo yacni idin odhan maayo aniga wax kasta waa haystaa hadda dad dhahayaa jira sooma wax walba waa haystaa wax iga maqan yacni wax ka maqan awliyada ilaahay malehay ku leeyihin shay ka maqan male qaar baa xataa waxay yidhahdeen ilaahay uma baahna xataa bal kufriga intaa la eg arag qur-aankaana sheegaayuu ku leeyahin qur-aanka say u sheegaa lahum fiiha maa yashaa-uuna ilaahay ma dhihino wax allaala waxay doonaan waa leeyihiin ilaahay waxay doonaan waa leeyihiin lahum fiihayaa ku jirtay fiihaada xaggay qabane marka lahum fiiha fi ljannati way yaa jannada wax ku bixiya allah subxaanahu watacaala marka nebigu wuxuu ka bilaabayaa waxay tahay laa aqulu lakum cindii khasaa-in ullaahi war ogaada aniga khasaa-inta alle aniga ma haysto hadday hanuunin tahay hadday maal tahay aniga ciddaan doono ma hanuuni karo ciddaan doono maal uma heli karo ciddaan doono caafimaad uma haayo waxa allah haysto ayb walaa aclamu ma ogi algeyba qeybka ma ogi waxa maqana aniga ma garanayo allah unbaa yaqaano wa cindahu mafaatixu lgeybi laa yaclamuhaa ilaa hu ayaa imaan doonto soo socoto ayb qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algeyba ila allah iyadana dad ku doodayaad arkaya waxaa nebi maxamed iska beri yeelay dad ku doodayo dhahayaad arkaysaa dadka saalixiinta qeybka waa ogyihiin mutlaqan masaladaas igala dooduu ku le maxaa laga doodaa qur-aankii baaba saan dhahayeen wacindahu mafaatixu lgeybi laa yaclamuhaa ilaa hu muran un miyaa la wadayaa keliya waxyaabaha qaar marka waxaa laga doodaa wixii gumuud iyo ishkaal iyo ku jiro laakiin waxa haddaanay ishkaal ku jira inay iska caddahay tilmaamaha alla maxaa ka mid a caalimu lgeybi washahaada soo maa ilaahay waa kan qeybka og xaadirka og sida alla waxu ogyahay cid waxu og ma jirto ayb haddii marka cid qeyb mutlaqan u og ay jirto iyaga iyo alla maxay ku kala duwan yihiin marka xagga cilmiga ayb dadka qaar marka nebiga markay ammaanayaan intay ka badiyaan bay waxay gaarayaan mararka qaar yacni looxulmaxfuudka waxa ku qoranna waa ogtahay leeyihiin nebi maxamed rasuulkana sal lla ly slam isagu ma dhihin anigu waan ogahay waxa looxulmaxfuud ku dhigan bal gabar baa nebiga korkiisa nadar waxay ku gashay hadduu alla soo celiyo ee uu dib u soo celiyo nabadgelyo kusoo noqdo dagaalkii markaa uu jiro uga soo noqdo inay nebiga korkiisa yacni intay ka ammaanto ay duf ka garaacdo duf dufkana de waqtiga farxadda iyo gabdhaha yareerkaa waa loo ogolyahay nebiga quduumkiisa iyo soo badbaadidiisa iyo soo gelitaankiisuna de farxad weyn waay markaasuu nebiga yidhi oofi nadarkaaga gabadhii marka nebiga waxyaabihi ay ku ammaantay waxaa ka mid ahaa wafiina nabiyun yaclamu maa fii qadini tiri innaga waxaa nugu jira nebi berri waxa dhacaayo og markaasuu nebiga ku yidhi quulii maa kunti taquuliin wixii aada awal dhehaysay dheh hore kan laakiin daa buu yidhi fa inahu laa yaclamu maa fii qadin ila allah waxa berri dhacaaya allah unbaa og subxaanahu wa tacaala adiga hadda berri waxaa qof aada la kulmaysa ma taqaanaa qofka ugu horeeyo kaasoo horbixi doono ma taqaana ma garan kartid wax ogaan karana ma leh ayb allah subxaanahu wa tacaala marka wuxuu leeyay wama wamaa tadrii nafsun maadaa tagsibu qadan marka dad nebiga ku xadgudbay isagaaba iska celiyeyba nebiga oo yihi war anuu taas iga daaya aayaddanna taasay tilmaamay walaa aclamu aniga ma ogi algeyba qeybka ma ogi walaa aqulu lakum idin odhan maayo aniga inii aniga malakun malag baan ahayna idin dhihi maayo aniga basharaan ahay malag ma ahi malaa'ig ma ahi in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa kii un baan raacayaa yuuxaa ilaya la ii waxyoonayo qul waxaa tira hal yastawii ma eeg yihiin alacmaa indhoole walbasiiru iyo mid wax u jeedo ma eka labadaas ayb afalaa tatafakaruun miyaydnan fakaraynin oo aydnan caqligiina ka shaqaysiinaynin marka allana waa la caabudaa nebina cibaadadaa laga bartaa sidii alla loo caabudi lahaa baa laga bartaa isaga waasido annaga iyo allow nebiga noo yahay wuxuu waasido noogu yahay laakiin cibaado saxan ayuuna baraa nebiga sal ll ly slam oo dariiq alle lagu caabudi karaa ma jiro oo aan kii nebiga ahayn salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii marka dariiq dadku ay samaystaan ma laga aqbalayo kiis aan ahayn laakiin cibaadada loo socdaa yay ku dhacaysaa allah subxaanahu wa tacaala ayb tilmaamaha marka alle iyo udhexeeya nebiguna de waa kuwana aayadda qaar aayaddan qaarkood lagu xusayba waandir ugu dig bihi bilqur'aani qur-aanka ugu dig aladiina kuwa yakhaafuuna cabsanayaan an yuxsharuu in la xashriyo ilaa rabbihim rabbigood in loo soo kulmiyo oo loo soo ururiyo kuwa ka cabsanayo qur-aankan ugu dig laysa lahum xaal ounan usugnaanin iyagoo ounan usugnaanin min duunihi alla sokadiisa weliyun mid dhowro arrimahooda maamulo walaa shafiicun iyo mid u ergeeyo lacallahum lacallahum yattaquuna likay yattaquu say u dhowrsadaan waandir dig bihi bilqur'aani qur-aankii ugu dig aladiina kuwa yakhaafuuna cabsanayaan waxay ka cabsanayaanna an yuxsharuu in loo ururiyo la kulmiyo ilaa rabbihim rabbigood la horgeeyo kuwa rabbi hor istaagiisa ka baqayo qur-aanka ugu dig laysa lahum marka yuxsharuunada waawda an yuxsharuuda waawda ku jirto faacilkaa laga xaaleyna rabbi baa loo ururinayaa laysa lahum xaal ounan usugnaanin min duunihi alla sokadiisa weliyun walaa shafiicun lacallahum yattaquun u dig say u cabsadaan say u dhowrsadaan walaa tadrud ha eryin aladiina kuwii ha eryin yadcuuna rabbahum rabbigood tuugayeen oo caabudayeen bilghadaati aroortii iyo walcashiyi galabkii yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhahu ilaahay wejigiisa ay doonayaan wax kale iyo hadaf kale aan lahayn maa calayka korkaaga ma ahaanin min xisaabihim iyaga xisaabtooda min shay-in shayna wamaa min xisaabika adiga xisaabkaaga calayhim korkooda ma ahaanin min shay-in waxba fatadrudahum aada eriso markaa fatakuuna aa ahaato min aldaalimiina kuwa dulmiga falay aada ahaato aayaddanna waxay ku timid iyo aayadda suuratu lkahfi iyo nimankii quraysh odayaalkoodii ahbaa waxay yidhaahdeen innaga haddaad rabto inaan ku dhegaysano majliska waxaad ka ereysaa majliskaaga dadkan taagta daran ee iyagu aan odayaalka ahayn oon magaca badan lahayn iska eri buri kuwaas markaad iska erisood buriso waa kuu imaanayna waa ku dhegaysanayna marka xoogaa nebigu wuxuu is yidhi dadka ducafaa ulmuslimiin ee iyagu hadda mu'miniinta ah iimaankoodaas ayuu u xil saartay markaasaa waxaa gashay war kuwan hadday hanuunayaan armaad iyaga gooni ugu tagtaa kuwanna aadan markaa la joogin markaasaa alla yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum naftaada ku xabis kuwaas iyaga kuwan ka qiimo badan ninkii hanuunaya alla ugu talagalay waa hanuunaya kuwaan ku xabis naftaada marka ha eryin baa nebiga la yidhi haddaad erisana marka adiga marka waxaad ka mid noqonaysaa kuwa daalimiinta dee nebiga ma eryin subxaanahu watacaala daalimiinna ka mid maaha nebiga sal l slam mana ka mid noqonayo walaa tadrudi ladiina kuwii ha eryin yadcuuna rabbahum rabbigood caabudayeen bilghadaati aroortii iyo walcashiyi galabkii yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhahu ilaahay wejigiisa hor allay rabaan maa calayka ma ahanin adiga korkaaga min xisaabihim iyaga xisaabkooda min shay-in ay shay-un waxba iyaga xisaabkooda adiga waxba kaama saarno ayb oo dushaada macnaha ma aha ayb amarkooda marka ha isku mashquulinin wamaa min xisaabika xisaabkaagana calayhim iyaga dushooda min shayin shay ma ahanin ayb fatadrudahum aada erisa markaa fatakuuna aada ahaato markaa min aldaalimiina kuwa dulmiga falay marka fatadrudahum iyo fatakuuna iyo walaa tadr nafigaa yani nahyiga halkaa ku jiro ee ka hormaray baa marka yacnii yay u yihiin marka jawaab oo kale fatadrudahum aada eriso markaa fatakuuna aada ahaato min aldaalimiina kuwa dulmiga falay a ahaato hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed